wax wanaagsan dhegeystayaal laba dumar oo macalimiinka dugsi ku yaala magaalada maalmo ee dalka sweden ayay booliisku xaqiijiyeen in lagu dilay gudaha wadankaasi gaar ahaan magaaladaasi oo dilkuna uu geystay arday dhiganayay dugsiga warbixin faahfaahsan oo arrintan ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o a cabdi xaafid cawil ismaaciil
wiilka loo haya dembiga dilka ayay booliisku sheegeen inaanay aqoon hore u lahayn horena dembiye laguma soo oogeyn lama sheegin sababta dilka ka dambeysay madaxa booliiska magaalada maalmo betra stem kula ayaa sheegtay in iminka ay tahay xilli hore inay tafaasiil dheeraada ka bixiyaan sida ay wax u dhaceen sarkaaladan ayaa sheegtay in laba bare iyo wiilka dilka loo qabtay loogu yimid dabaqa saddexaad ee dugsiga toban daqiiqo kadib markii booliiska la wacay warar kale ayaa sheegaya in wiilka dilka loo haystaa isagu booliiska wacay oo uu ku wargeliyay inuu laba macalimiinta ka mid ah dilay waaxda dembibaarista booliiska magaalada maalmo ayaa xiray goobta dilku ka dhacay oo ku guda jira baaritaan ardayda dhigataa dugsigan dilku ka dhacay oo dhan kun iyo boqol arday ayaa markii uu dilku dhacay isku xidhay fasaladooda sidoo kale macalimiinta ayaa iyaguna xidhay qolalkii ay markaasi ku sugnaayeen ra-iisul wasaaraha sweden magdalena anderson ayaa sheegtay in ay aada uga niyad jabtay dilkan dhammaan xiisadihii dugsiga ayaa la joojiyey shalay magaalada maalmo waxaay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda muslimiinta ku badan tahay waxaana degan kumanaan soomaali ah kiiskan booliisku ma uu sheegin inuu ku lug leeyahay argagixiso cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london